bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku astaysan tahay lix iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxay tilmaamayaan in halkaas uu ka furmay shirkii dib u heshiisiinta deegaanada jubbooyinka dadka ku dhaqan iyadoona shirka goordhow oo furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaasi gaaray asigii wafdi uu hogaaminayo subaxnimadii hore ee saakay xasan sheekh maxamuud socdaalka uu ku gaaray magaalada kismaayo waxaa subaxnimadii hore saakay sidoo kale ku helinayay xubno uu ka mid yahay hogaamiyaha sida aadka ah kaga soo horjeeday maamulkaasi ee barre aadan shira barre hiilaale kuwaasoo la tilmaamay weli inay diidan yihiin ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ah inkastoo guddiyada qabanqaabada shirkaasina ay tilmaameen in lagu dadaalayo sidii dib loogu soo celi lahaa shirka inay ka qaybgalaan xubnaha uu hogaaminaya barre aadan shira barre hiilaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan khudbad ka jeedinaya shirkaasi waxaa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka ku dhaqan deegaanadani gacanta isqabsadaan waa deegaanada jubbooyinka sidoo kalena looga baahan yahay inay u midoobaan wax waliba oo ka dhan ah danahooda gaarka ah danta gaarka ahna mar waliba laga hormariya danta guud ee ka dhexaysa dadka waxauna sheegay xasan sheekh maxamuud sidoo kale in iscafis looga baahan yahay dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka shirka ka soconaya magaalada baydhabo ayaa weli dibajoog waxaa ka ah hogaamiyaha barre aadan shira barre hiilaadhe kaasoona maalmihii lasoo dhaafay ka cagajiidayay ka qaybgalka maadaama uu tilmaamay in shirkani loo madalsanaa kowda bisha dambe walow ay tilmaameen ama qabanqaabayaasha shirkani uu tilmaamay inay kasoo hormariyeen xilligii ballantu ay aheyd magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ammaankeeda si aadaha loo adkeeyey waxaana weli magaaladaasi ay ku jirtaa bandow ay ku soo rogeen ciidamada amisom iyo kuwa maamulka jubba ee uu hogaaminayay sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana gebi ahaanba aan magaaladaasi ka jirin dhaqdhaqaaq ku aadan dhanka ganacsiga isu socodka dadka qeybaheeda kala duwan waxaana magaalada aad ka dareemaysaa maanta inay gashay marxalad ka duwan marxaladii hore ee magaalada kismaayo ku sugneed wixii warar ee kusoo kordhana shirkaasi ka soconaya maanta magaalada kismaayo ka furmi waxaad kula socon doontaan barnaamijyada dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacday munaasabadda loogu dabaaldegayay maalinta nabadda adduunka iyadoona ay soo qabanqaabiyeen ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusaja waxaana sidoo kale ka qayb qaatay soo qabanqaabinta munaasabadaasi xafiiska qaramada midoobey ee onsom ee magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona ay goobjoog ka ahayeen sidoo kale xarumaha warbaahinta mas-uuliyiintooda waxaana looga hadlayay habka ugu wanaagsan ee looga qaybqaadan karaa soo dhoweynta nabadda iyo ka qayb qaadashada madaxda warbaahinada ayaana mid waliba waxa uu sheegayay inuu asigu si aad ah kaga qayb qaadan doono lagana baahi doono idaacadaha madaxda ay ka yihiin arrimo la xiriira wacyigelinta bulshada ee dhanka nabadda xafiiska qaramada midoobe mas-uul oo hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay inuu si aada usoo dhoweynayo munaasabadani asigoona tilmaamay in dhinac waliba uu ka garab sii doono bahda warbaahinta soomaaliyeed sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen arrinta la xiriirta soo celinta nabadda iyo si loo helo kala dambeynta ururada bulshada qaybahooda kala duwan ayaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay waxaana marwe jawaahir barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo si gaara ula hadlaysay warbaahinta raadiga wardheer ay tilmaantay in ay tahay maalintani maalin weyn ayna soo dhoweynayaan ayadoona sidoo kale xustay in baahda warbaahinta ee wax ku noqotay intii ay ka shaqaynayeen gudaha dalka soomaaliya ayagoo raadinayay ama u doodayay inta badani xuquuqda dadka soomaaliyeed ee aan inta badani awoodin in codkooda la maqlo marwe jawaahir ayaa dhanka kale waxa ay tilmaantay inay si aada ugu faraxsan tahay ka qaybgalka munaasabadda adikoona ku dhagaysan doona waraysiga dheer ee ay siisay raadiyo wardheer marwe jawaahir baarqaab barnaamijka raadraac oo ah barnaamij bilaaho aad kaga barateen raadiyo wardheer halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dib u furka kalfadhiyada baarlamaanka soomaaliya oo in muddo ah hakad ku jiray ka gadaal markii fasax ay galeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa waxa uu tilmaamay in kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya dhowaan furmi doono oo waddada u xaari doona laba midkood oo kale ah in uu horumar kusoo siyaadiya dalka ama inuu dib u dhac ku keeno sida hadalka u dhigay waxuuna tilmaamay in dhowaan la filayo inuu soo gaaro magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka oo haatan howlo shaqo u joogo magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay halkaas uu ka soconaya shir dib u heshiisiin oo laisugu keenayo dadka ku dhaqan deegaanada baay bakool iyo shabeellaha hoose kaasuuna muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ay ka waday dowladda federaalk ee soomaaliya walow gudoomiyaha baarlamaanka muddo ka badan labaatan cishan uu ku sugan yahay magaalada baydhabo taasuuna weli u muuqanaysa in xal uunan u helin soo dhammaynta khilaafyada u dhexeeya maamulada iska soo horjeeda ka jira magaalada baydhabo kalfadhiga shanaad oo runtii noqon doona midka ama yacni dhisi doona ama dibudhac ku keeni doona qaranka soomaaliyeed oo runtii golaha shacabku dhankiisu uu aad iyo aad ugu soo diyaargaroobay waxaan rajaynaynaa inaannu gudanno waajibaadkayaga uu masaarayo dastuurku ee aannu u dhaarannay oo ah inaannu dalka u dejinno shuruuc ku habboon oo u qalma shacabka soomaaliyeed iyo inaannu u dhisno hay-adihii gaarsiin lahaa doorashooyin xor ah axsaab siyaasadeed oo ku tartanta sistem dimuqraadiyadeed inaannu dhisi doonno haddii uu ilaahay yidhaahdo guddigii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka sidoo kale in la samayn doono sharcigii axsaabta siyaasadeed waxaa la dhisi doonaa guddigii madaxa bannaanaa ee xuduudaha iyo federaaleynka sidoo kale waxaa qorshaysan in aannu dejinno wax allaale iyo wixii shuruuc ahaa ee uu nafarayey dastuurku oo dhammaantoodba lasoo bandhigi doono oo guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaruhu ay saxiixi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeedna uu markhaati ka noqon doono haddii uu ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa fikradahooda ka dhiibtay shirka ka furmay magaalada baydhabo iyo sidoo kale midka haatan laga furay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoona u dhexeeya dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka iyo sidoo kale deegaanada laisku yidhaahdo koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban saddexda gobol shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaana qaba shirarka ka soconaya magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo inay yihiin kuwo laga leeyahay dana gaar ah wadamo soomaaliya dana gaar ah ka lehna ay hoosta ka xariiqayaan sida hadalka ay u dhigeen waxaana qaarkood ay qabaan inaysan waxba kusoo siyaadi karin xaaladda haatan uu maraya dalka soomaaliya halka kuwo kalena rajo wanaagsan ay ka qabaan in shirarkaasi ay wax badani ka bedeli karaan habsami u socodka arrinta federaalisimka ee dowladda doonayso inay ka hirgeliso jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shirka kismaayo ka socda waxa weeyaan shirkii dee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay mala waa ka duwan yahay war qabiil meel cid dalna ma haysan karo toban nin ma haysan karo laba qabiiloo midna boqoliyo midna toban yahay haddii ayaa culloobaa layidhi toban kuna habeenkii bay adkaayeen boqol kuna maalintii waxaan leenahay markaas aan tala ku soo jeedinaynaa war waa isku daalleeyey war way isku daallee waxaa yeelaysaan qabiil ninkii horta qabiil khayr ku ogow issoo taag miidaankao noo sheeg waa ku raacaynahay qabiil waxaa la yaala wax khayr uu leeyahay ma jirto wanaagna ma laha waxa weeyaan waa dibudhac iyo dullinimo weeyaan anoo hooyo soomaaliyeed ah oo maanta ka tirsan shacbiga soomaaliyeed waxaan jeclahay haddii soomaali horta midoobayso annaga horta shacbi haddaan nahay way noo fiican tahay kismaayo arrinta ka socotane arrin aan taageerayno aan jecelnahay waay haddayba suurtoobayso teeda kale waxaan ku boogaadinayaa inay maanta is gacan qabsadaan ee maaragtay is ogolaadaan oo maanta madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maanta kismaayo maanta uu aaday maanta ka qaybgalayaa in maaragtay ay dad isjecel oo walaalo ah oo hal ah inay noqdaan ayaan ku boogaadinayaa maamul goboleedka oo baydhabona waxaan u sheegayaa oo digniin iga ah aniga inay isfahmaan anigoo ah shacabka dhegaysta idaacadda kulmiye ee shirka ka socda baydhabo iyo ka kismaayo gebigooda waa ku soo horjeedaa waayo waxa u arkaa wax lagu kala qeybinayo soomaaliya bismillahi rmaan raxiim anagoo la yidhaahdo maxamed geni kumacdheer maaragtay fikradda ayaan maaragtay oo maanta idaacadda kulmiye aan u gudbinaya ayaa waxay ka mid tahay gobolada maamulada aad iyo aad caqabadaha badan ee dhibaatooyin badan ay ka jiraan gobolkaas oo ah baay iyo kismaayo kismaayo hadda arrinteeda xoogo waa iska roran tahay laakiin baydhaba ayaa xoogo caqabado badan ka jiraan gobolkaas baay lexda iyo saddexda ayaa aad maaragtay iskugu maaragtay marka lexda waxaan leeyahay dadka walaalaha maarata soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa shacab weynaha waxay rabaan in lagu maamulo bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku faraxsan fikirkayga macnaha waa ku faraxsanaha goboladaas taageeridooda waxyaabaha ka socda aadaan ugu faraxsanaha anoo hooyo soomaaliyeed ururka al-shabaabna waxay markii ugu horreysay ka hadleen hadalla maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay dowladda uganda kaasoona tilmaamayay inay fashiileena ka hortageen weeraro al-shabaab ay u qorsheynayeen inay ka geystaan qaybo ka mida gudaha waddankaasi uganda taasoo horey loo sheegay in uganda ay kusoo wajahan yihiin weeraro kaga imaanaya dhanka ururka al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga cali dheere afhayeenka guud ee ururka al-shabaab ayaa waxaa u tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura al-shabaabna aynan u qorsheynin wax weeraro ah inay ka geystaan gudaha waddankaas uganda hadallada uganda ay sheegaysa qaar ahaan wasaaradda arrimaha difaacaya arrimaha dibadda ee dalkaasina ay yihiin kuwo been abuura oo ku aadan in weeraro ay doonayeen al-shabaab ay fashiliyeen maraykanka ayaana hore ugu ammaanay dowladda uganda ka hortaga ay ku sameysay weeraradii al-shabaab ay qorsheynayeen inay ka geystaan gudaha waddankaasi uganda waxaana madaxweynaha waddankaasi weerar museveni hore ugu sheegay in dowladda maraykanka ay si adah ugu ammaantay dowladda uganda sida ay kaga hortagtay weeraradii fashilmi ee al-shabaab ay doonayeen inay ka geystaan gudaha waddankaasi uganda gaar ahaan goobaha ay isugu yimaadaan dadka gudoomiyaha degmada xudur ee maamulka gobolkaasi bakool maxamed macalin ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya in gurmud deg deg ah lala gaaro dadka ku dhaqan deegaankaasi kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay la daalaacaya dhibaatooyin ay ka mid tahay cuniyari iyo biyola-aan ka jirta deegaanadaasi tan iyo wixii ka dambeeyay howlgalladii badweynta indiya oo qaybo ka mid a degmadaasi tuulooyin hoostaga ay kaga saareen ciidamada dowladda ku amiso maleeshiyaadka al-shabaab oo muddooyinkii lasoo dhaafay godoomin ku hayay degmadaasi waxauna ka dalbaday hay-adaha iyo dowladaba in gurmud deg deg ah lala gaaro dadkaasi oo haatan ay wajahayso xaalad nolol xumo midii ugu xumeed shacabka hadda nool deegaanka magaalamadaada gobolka dadyar oo masaakiin xindhool iyo waayel oo dhagaalkona sariixuule iyo dabaqooneen oo waalid iyo aad iyo aw ku dhimid iyo walaamaanaada saasabaya walasiyaay midda si kale aadige laakiin walkiyaan dowladda soomaaliya hay-adaa marnoon ka codsanay haddana codsigeen waa in maanaa dadkaas gumi laga soo gaagay waaye maya sahay midabkooda unkuwaa ku jirta baabtoo kale malaha walahi dadka waa isku nool yihiin waa isku nool yihiin koley wax kasta gaari damaariyo waxba raasin wax yar ayaa soo gala mar oo bishii hadda lagu jeedo bulood ayaa raasin gargaar ay dowlad soo gaarisay kadib wax kusoo gaarin maa dowladda waalidiin soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay inay haatan baqdin xoogan ka qabaan caruurtooda ay laayihiin inay ka mid noqdeen kooxda daacish ee ka dagaalanta wadamada siiriya ee ciraaqa boga hore tv-ga alcarabiya ayaa waxaa lagu qoray in caruur in caruur aada u fara badan oo la la-yahay waalidiintood haatan ay ka cabsi qabaan inay ku biireen kooxaha ka dagaalamaya wadamada ciraaq iyo siiriya ayadoo aanan si rasmi a loogeyn caruurtaasi halka ay aadeen waalidiintan oo aada u fara badan ayaa walwal aan yareen ka muujiyay kubiirista kooxahaasi caruurtooda xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay kordhayeen dadka soomaalida ayagu ka mid noqonaya dagaalyahanada kooxdaasi ee sida aadka ah kaga soo horjeeda wadamada reer galbeedka ah warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh